waxaa dalka dib ugu soo laabtay dhallinyaro badan oo in muddaa ka maqnaa waddanka iyagoona aaday tahriib dhanka badda ah waxayna muddo sannadaha ku sugnaayeen waddanka liibiya iyagoona halkaasi lagu eystay garoonka magaalada muqdisho ayaan dhallinyaro badan ka soo degeen iyagoo aad u faraxsan oo laga dheehan kara dhibaatooyinka dhallinyaro soo kulmeen intay ku sugnaayeen dalka liibiya iyo weliba dhibaatadaay kala kulmeen tahriibka warbaahinta ayaana waxay dhallinyaradan ku wareysatay gudaha magaalada iyagoona ka warbixiyey xaaladda dhibaatada ee liibiya ku eysatay iyo inay aad ugu faraxsan yihiin maatinka dalkooda hooyo waxay tilmaameen dhibaatooyin kala duwan ay ku eysatay dalka liibiya oo ay gacanta ugu jireen kooxa magafayaal ah maantana ay dib u heleen xoriyadooda dhallinyarada soomaalida ayaana waxay ugu baaqay inay ka joogsadaan tahriibka maanta soomaaliya magaaladeeda ayaan ku soo degay dhibkiiga soo maray liibiya waxaan rajaynayaa inaan hadda iloobo iyo rafaadkiiyo silaacan soo maray waxaa weeye oo kale kolley dhallinyaradu badankooda maanta waxay ku wada cadiban yihiin waddanka liibiya tacadiyo badan oo lagu hayo waannu aragnay waananu soo jeednay laakiin iminka waxaa kala dardaarmaya dhallinyarada aniga aniga iyo nafteeda iyo nafaha kaleba dhallinyaroy dalkaaga meel ku dhaantay ma leh kanaynu leenahay kambayn wax ka qabsanaynaa sumidaan garan waxaan ku faraxsanahay maanta in laygu soo dhoweeyo waddankiiga hooyo oo nin badan ka maqnaa tahriibka ayaa ah dhibaatada ugu weynay wajahan dhallinyarada soomaaliyeed iyadoo weliba ay haystaan waddan barwaaqah badiyo berri intaba culimmada iyo aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaana waxay in badan ka digeen tahriibka